إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal kusoo dhowaada warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana duhurnimadan waxaa ka mid ah madaxweynaha dowladda federaalk ah oo shabeellaha dhexe ay noqotay qabuuraha ciidamadii uu u diray ayaa xilli shala halkaa uu tegay waxay askartu soo dhoweyn uga dhigeen in ay isdilaan dadka ganacsiga yaryar ku haysta isgoyska soobe ee magaalada muqdisho ayaa waxay ka cabanayaan askarta dowladda federaalk ah oo doonaya in sigaar ay ka iibiyaan xilli ramadaana iyadoona maalmo ka hor nin askarta ka mid ahaa uu dili rabay nin ganacsado ah sababo la xiriira inuu diiday inuu sagaarka iibiyo gaadiidleyda ka shaqaysa inta u dhexaysa muqdisho iyo gobollada dhexe ayaa waxa ay ka cabanayaan isbaarooyin hor leh oo lasoo dhigtay waddada marta dhanka xeebta iyo lacaga xaddhaaf ah oo gaadiidleyda la dul saaray askar ka tirsan dowladda federaalk ah ayaa ku waxyeeloobay qaraxyo lagula kala beegsaday muqdisho iyo afgooye ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa waxay weerar ku qaadeen askarta dowladda federaalk ee ku sugan degmada dinsoor ee gobolka bay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa weerar ku qaaday askarta koonfur galbeed ee ku sugan degmada dinsoor ee gobolka bay xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa tafaasiil iyo xog dheeraada waxay ka bixisay ciidamo etoobiyaan ah oo dib loogu soo celinayo soomaaliya kadib markii uu fashilmay wejiga koowaad ee duulaanka ka dhanka ah shareecada islaamka iyo ehelkeeda weliga shabeellaha dhexe ayaa waxa uu ka hadlay dagaalkii ruunurgood asigoo dhanka kalena beeniyey war ka soo yeeray saraakiil ka tirsan dowladda federaalk ah intaa waa qodobadii warku waaweynaa dhegeystayaal haatan u diyar garoob warka oo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن madaxweynaha dowladda federaalk ah xasan sheekh maxamuud oo shabeellaha dhexe ay noqotay qabuuraha ciidamadii uu u diray ayaa xilli shalay uu halkaa tegay waxaa askartu soo dhoweynay uga dhigeen in ay iyagu isdilaan askari ka tirsan ciidamada gorgor ee turkigu uu tababaray islamarkaasina ka mid ahaa kuwa loo xil saaray sugidda amniga aadan yabaal ayaa waxaa toogtay askari kale ka gadaal markii ay cunto ku dirreen xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan xasan sheekh maxamuud ayaa dhegihiisa ku maqlayay rasaasta askariga lagu dilay asigoo ku sugnaa goob aan ka fogayn halka dilku uu ka dhacay waxaana feejignaanta si laba jabaaray ciidamadii asiga ilaalinayay kuwa oo ku soo baxay goobta falka uu ka dhacay xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu aadan yabaal u tegey in uu dhiirigeliyo ciidamada iyo mooryaanta macawsleyda oo aad u niya jabay laakiinse waxa ay tuseen ficil yaab leh maadaama iyagu ay isdileen asigoo meesha taagan iska daa in ay xarakada shabaabulmujaahidiin beegsadaan amaba dagaal u aadaan xasan sheekh maxamuud ayaa dadka deegaanka iyo ciidamadiisaba waxa uu sheegay war aan ka gidmin amaba aan ka dhaadhicin kaas oo ah in xarakada shabaabulmujaahidiin ay tahay dad fulayo ah oo in yac layska yidhaahdo oo keliya ay ku filan tahay xilli la xasuusan yahay in shan goobood oo gobolka ka tirsan ciidamadiisa lagu xasuuqay iyadoo weerarka ugu dambeeyana daraad uu ka dhacay ruunurgood oo in ka badan konton askari looga dilay ciidamada dowladda federaalka ah waxaan rabaa dadka reer aadan yabaal fariintaas inay qaadaan cid kastoo ay la hadli karaan oo ay degaankoodii ay ku tuumsan yihiin in ay khawaarijta joogaan inay u sheegaan raalli ahaanshay ka walax tahay saanhay yeela aniga muxuu ahaay waa waa waa lay dilaahe maanakaa la warrami karo waa lala warrami karaa waa la buri waa la eryi karaa rakhiis waaye waa fulayaal
xasan waxa uu muujiyey maamulka uu madaxweynaha ka yahay ee federaalka kanhiir shabeelle iyo waxaa loogu yeeray beesha caalamku haddii ay isu tagaan inaanay ku aadin xarakada shabaabulmujaahidiin dowladda soomaaliya dowladda hirshabeelle caalamkii oo saaxiibadana la ahaa waa laysugu yimida meeshii cadowgaas in la waxaayo laakiin hal xabo oo laysku raacay oo xaqiiqo ah waxaa jirta dadka deegaanka cadowga inay iska kiciyaan haddaanay rabin lagama kici karo lagama kici karo wuxuu sheegay in xarakada shabaabulmujaahidiin ay kulaalayso amaba kaabiga ay ku hayso aadan yabaan awoodoodana ay isugu geynayaan oo keliya siday ula dagaalami lahaayeen taa micnaheedun waxaa weeye wax kale oo dadka deegaanka u qabanayaan inaanay jirin waxaad soo hartay intaas kadib walaalheed cadowgii meeqo u jiraa aadan yabaal
afartan kilomitr konton kilomitr madib konton badh haddee cadowgii ma tegin waa joogaa cadowgii ma tegin waa joogaa afartan kilomitr maana meel soomaaliya ka mid intuu joogo waa joogaa waa geedkaas caligaroobka ahoo kaleo haddii kor laga gooyo oo fiixir hadduu ku daa beri meeshiisa ka soo cifaayo oo soo noqonayo waa annaga dowladda soomaaliya qaybaheeda kala duwan dowladda dhexe dowlad goboleedka xoog iyo xoolo iyo caqli waxaan leenahay cadowgaas sidii loo bixi lahay basay nagala taagantaha xasan waxa uu ka warhayaa fikradaha amaba hadallada bulshadu ay isweydaarsanayaan ee la xiriira dhanka xarakada shabaab lmujaahidiin meel oo ay ka jirto ee kalsooni la-aan talow nimankii ma soo noqon doonaan ma ma ma ma waxayan waa ma tageen bismiya ma la waaye ma ma waxayn la leeyahay wax badan oo weyn lagama qaban karo waxaan isugu tegaynaa caqli iyo xoog iyo xoolo waxa aan leenahay meesaan isugu tegaynaa dhowr bilood ka hor xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay in isbaarooyinka uu la dagaalamayo laakiinse hadda waxa uu leeyahay anigu isbaaro lama dagaalami kara ee idinku iska qaada xilli dadka gobolka shabeellaha dhexe ku dhaqan ay dhibaatooyin ku qabaan isbaarooyinka waxaana xusid mudan in isbaarooyinka qaarkood ay u yaallaan saraakiisha hogaaminaysay duulaanka uu kusoo qaaday dhulka shareecada islaamka lagu xukumo xasan sheekh maxamuud kama tacsiyin ciidamadii lagu laayey degmada runurgood ee gobolka shabeellaha dhexe dadka ganacsiga yaryar ku haysta isgoyska soobe ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay ka cabanayaan askarta dowladda federaalk oo doonaya in sigaar ay ka iibiyaan maalin cad xil lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan iyadoona maalmo ka hor nin askarta ka tirsan oo ku sigtay inuu dilo nin ka diiday in sigaar uu ka iibiyo cabdisamed cabdulahi ayaa warkan faahfaahinaya dadka sigaarka iibiya ee badanaa fariista isgoyska soobe ee magaalada muqdisho ayaa qaati ka taagan askarta dowladda federaalk ee doonaya inay daroogada iibsadaan xilli ay tahay bisha barakaysan ee ramadaan waxay sheegeen inay hadda joojiyeen sigaarka maadaama la galay bisha ramadaan askartii uga baratay sigaarka ayaana ka aqbalaynin oo doonaya sigaarka arrintaasi ayaa waxay keentay inay naftooda halis gasho askari u muuqday inuu ku wareeray sigaarka uu saacado mooganaa ayaa kusoo boodaya dadka ka iibin jiray sigaarka isagoona si deg deg ah ku doonayay in sigaarka lagu soo saaro maadaama uusan lahayn dulqaad oo ay daroogadu qabatay mid ka mid ah sariflayaasha ayaa ka waramaya oo horey u iibin jiray sigaarka balse hadda yareeyay iibkiisa maadaama la galay ramadaan wuxuu sheegay in lagu qasbay inuu sanduuqa furo marmarna jug loo geysto haddaan nahay miisley aan soobada kamamsikax godo bagaashka godo oo sigaarka cad godo soonka magadna waa joojinaa marka sarifkaas waxaan ku shaqaysanaa marka dadka oo wax naga gelin jiray oo sida ciidan oo kaleeto iyo wixii aan la mid ah sigaar ayaa lagu weydiinaya marka sigaarka ayaa lagu weydiinaya sigaarkaasa markii markii lagu weydiinayo dhibaatana kaaga imaan kartaa mar walbaba wax badan saacadda haddii ila joogta oo sanduuqa sarfaayo ala leeyahay meesaa siyaar meesaa tuwaako meesaa baalbaal meesaa mar mar maata waxay ku weydiinayaan qaar xataa waxay umalanayaan been umalan u sheegaysa umalan waxay ku leeyahay sanduuq noo fur marka sanduuqa u furaa waa tusaa wixii ku jiro sanduuqa tusaa inay lacag ku jirto inay buug ku jiro waa tusaa marka dhibaato walba la kulmaysa adee fur haddii ku dhawa furaysa adee dantaadaha ku jirto wallahi taas dhibaato weyn ay waasa waa qalqalaa waa qalqalaa waasa wax aan samayn karna ma lahan isla markii tali aan leeyahay tali waa diyaar aan leeyahay sanduuqa u furayaa dhib baa soo gaara wax walbaa lagu garaaci karaa leef baa lagu garaaca wax baa lagu garaaca waa u samraa waa kaasa inna macala cusri yusran waa culays badan ka dambeeya ciidamada dowladda federaalka ayaa daroogada si isku mid a waxay u adeegsadaan ramadaan iyo bilaha kaleba waxaana hadda badanaa xiliyadan oo kale suuqyada muqdisho lagu arkaa askar xaalad xun ku jirta oo saqradu ku bargo'day ruuxii eegana qori afka ka gelinaya dhowaan ayay ahayd markii uu muuqaal ka soo muuqday askari ka tirsan booliiska dowladda federaalka kaasi oo rasaas ku ridaya nin diiday inuu siyaar ka iibiyo ramadaan la galay awgeeda gaadiidleyda ka shaqaysa inta udhexaysa muqdisho iyo gobolada dhexe ee dalka ayaa waxay ka cabanayaan isbaarooyin hor leh oo lasoo dhigtay wadada marta dhanka xeebta iyo lacaga xaddhaaf ah oo gaadiidleyda la dul saaray mahad cubeyd ayaa warkan inoo haya ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan deegaano iyo degmooyin ka mid ah maamulka loogu yeero hirshabeelle ayaa sii kordhiyey isbaarooyinka iyo lacagaha faraha badan ee ay ka faramaroojinayaan bulshada safarayda ah dhammaanba waddooyinka ka baxa magaalada muqdisho ee aada gobolada dhexe ayay dhex yaalaan isbaarooyinka inkastoo halkaay ugu xoogan yihiin ay tahay dhinaca xeebta ee shabeellaha dhexe iyo deegaano ka mid ah gobolka hiiraan baabuur badan oo iskugu jira xamuul iyo kuwo yaryar ah ayaa ku xayiran moqokor iyo aagga raagaceelle oo ka tirsan hiiraan iyo shabeellaha dhexe waxaana laga doonayaa lacago fara badan oo ay sheegeen inaysan awoodin bixintooda gaadiidleyda isticmaalo waddooyinkaas oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in lacago xaddaaf ah laga rabo gaari walba taasoo u dhexaysa kun iyo laba boqol ilaa laba kun oo dollar dhibaatadaas waxay haysataa dadka inba masaafurka ah inba deegaanka ah uma kala reebna waxay ugu daran tahay gobolka shabeellada dhexo haddii la yidhaah hadda meesha la leeyahay xaaji cali ewel maamul ahaan higshabeelle u qaadi jireen boonadii waa la istaajiyey sabab saa loo istaajiye daraaddeed dadka cagaha laga garaacay ummadiyaa lagu baartay ummadiyaa la cadibay boonadina awoodaan anugu ku soo naqna ma lihin caqabadaasaana haysata baabuuraa hadda aa ku xayiran meesha eelgub iyo meesha tukudhexla taagan laba biriyo laba habiinay taagan tahay qaarkood waa la garaacay lacagihii hirshabeellaa lagu qaata meesha iyadoo naftayna aa ku badbaatayno meeshii ceelcadday tageen iska sii bixiyaa nala kulantay macalin baraakadhibo meel ku taallena isbaara aalin ma jirto iyagoo sii hadlaya ayay tilmaameen in isbaarooyinku sii bateen mar uu xasan sheekh sheegay in la dilayo qofkii isbaaro dhigtaa waxayna intaas ku dareen in haatan isbaarooyinka sii batay uu u dheeryahay jirdil xoogan oo loo geysanayo maadaama boonadii la qaaday ee ceelcadda la geeyey maamul deegaankii waxay isku beddeleen lacagtii hirshabeelle oo boono la-aan aynay qaataan qofkii diidana intay dilaan garaacaan ay dhibaateeyaan waa lix milyan oo lacaga oo ah midii maamulka hirshabeelle iyo laba milyan iyo laba boqol oo kasii dheeriya sideed milyan iyo laba boqol oo lacaga wey markaad tagto ceelcadde ee aada dhibka sheegato ma ahan cid kaaga garaabaydo ama kaaga jawaabaydo lacagtii maamulka waa lagaa rabaa lagu leeyahayo lixdii milyan mar labaadaa lagaa sii rabaa waa gartay haddii aad diiddo marxalad walbo aad ku sugan tahay waa kii gaarigaadu oolaada meesha mar kasta oo aad waddada soo marto iyo cid walba oo aad u timaado ama maamul deegaana ama sida dadkan kuu sheega oo kale ahi waxay kaa rabaan lacag warqad iyo boono hirshabeelle ay leedahay oo si ammaana loogu meel maraahi ma jirto xasan sheekh maxamuud oo maalintii shalay degmada aadan ibaal ku tegay safar dhanka cirka ah ayaa ciidankiisa dhiganaya isbaarada ku tilmaamay maleeshiyo beeleed aysan iyagu u talinin taasoo ah arrin uu rabo inuu iskaga fogeeyo cawaaqibta ka imaan karta dhibaatooyinka ay bulshada socotada ah u geysanayaan askar ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa ku waxyeeloobay qaraxyo ka kala dhacay muqdisho iyo afgooye warka iyo war kaleba waxaa inoo haya haashim cabdinaasir xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgallo isugu jira qaraxyo iyo weeraro toos ah waxay la baagsadeen fariisimo ciidan oo ku yaala shabeellada hoose banaadir iyo baayi haddii aynu ku horreyno dhanka gobolka shabeellada hoose ciidamo ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala qarax la beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka khasaaro ayaana soo gaaray ciidamadan qaraxa lagu weeraray ayaa ku sugnaa degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose waxaana qaraxaas ku dhaawacmay ugu yaraan saddex askari oo ka mid ahaa ciidamadii qaraxa lala beegsaday dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday goob ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan qarax lagu weeraray ayaa ku sugnaa isbartiibada magaalada muqdisho faah-faahin dheeriyana kama aanaan helin khasaaraha soo gaaray inta uu la egyahay dhanka gobolka baay ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday xere ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka koonfur galbeed ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa halka loo yaqaano xere koowaad oo ku taalla degmada diinsoor ee gobolka baay faah-faahin dheeriya weli kama aanaan helin khasaaraha gaaree ciidamada lagu weeraray diinsoor inta uu la egyahay xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xog iyo tafaasiil dheeraad ah waxa ay ka bixisay ciidamo etoobiyaan ah oo dib loogu soo celinayo soomaaliya kadib markii uu fashilmay wejiga koowaad ee duulaan ka dhanka ah shareecada islaamka iyo ehelkeeda cabdifataax maxamed qaasim ayaa warkan inoo haya afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheikh cali maxamuud raagashe cali dheere ayaa markii ugu horreysay si faah-faahsan uga hadlay qorshaha duulaan la damacsan yahay in soomaaliya lagu soo qaado iyo waxa dhankooda uga qorshaysan waraysi muuqaal ah oo uu siiyey warbaahinta islaamiga ah ee al-furqaan oo la baahiyey qaybtiisii koowaad ayaa waxa uu ku sheegay in dagaalka wayahanba lagu soo qaadayay soomaaliya uu yahay mid uu calanka u sido maraykanka kaasoo lagu doonayo in meesha looga saaro ku dhaqanka shareecada islaamka waxa uu hoosta ka xariiqay in uu fashilmay gebi ahaanba ololihii duulaan ee ugu dambeeyey oo cir iyo dhul ahaa islamarkaana ay ka qayb qaadanayeen dowladaha naato qaarkood sida maraykanka iyo turkiga waxa uu caddeeyey in dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dowladda federaalka ah uga dileen dagaalada saraakiil iyo askar badan oo loo diyaarinayay inay shaqeeyaan sodomeeyada sano ee soo socda hubkii iyo gaadiidkii ay wateenna ay ka dhigeen wax ay gubaan iyo wax ay la wareegaan oo gacantooda soo gala shaqale dheere waxa uu xusay in fashilkaasi kadib ay xog sirdoon oo daqiiq ah ku heleen qorshe uu maraykanku degay oo ah in ciidamada itoobiya dib loogu soo celiyo soomaaliya xamlada wejigooda markuu fashilmay oo murtadiintu wax tari waayeen ciidamadii uu maxay soo tababaray wax tari waayeen diyaaradihii miidaanka wax tari waayeen qorshaha markaan waxay qaateen maraykanka inuu etoobiya dib u soo celiyo marka wejiga labaad hadda la sheegayo cidda lagu tashanayahay oo la rabo in dalka lagu soo celiyo waa etoobiya etoobiyana waad ogteeda weligeed qorshaheeda gaalada ay ku taami jirtay waxay hayday etoobiya ee soomaaliya ay liqdo oo soomaaliya dhammaanteedba ay noqoto dal ka tirsan nasaarada etoobiya hoostaga tusaalooyinka uu ku muujiyey jiritaanka arrintan waxaa ka mid ah shirarkii uu maraykanku soo qabanqaabiyey ee ay dowladaha safka hore ku yeesheen muqdisho nairobi iyo adis ababa sida uu sheegay afhayeenku istaraatiijiyadda ay qaateen shisheeyaha ayaa ah in etoobiyaanka lagu qariyo shaarka dowladaha safka hore iyada oo markaa calan wadayaal looga dhigayo xoogaa kenyaan iyo jabuutiyaan ah oo loogu talagalay in meelo kooban la geeyo si indhaha ummadda soomaaliyeed looga sii jeediyo damaca etoobiya waxaana uu xusay inay si dhow ula socdaan qorshayaashooda oo dhan kaydka dhagarta ay maleegayaan waan la soconnaa waana ka diyaargoobana insha allahu tacala waxaan rajaynaynana ummadda soomaaliyeed ee muslimiinta ee quyuuriyiinta ee xamlada qeybtooda afka ciidda u daray tan labaadee dee etoobiya lasoo wadana in insha allah afka ciidda loo dari doono maxaa yeele etoobiya waa la yaqaanaa waa cadow laduuda oo ummadda soomaaliyeed ee muslimka ay leedahay waxa weye insha allahu tacala kii xataa marka hore qafla ku jirtay hadduu baraarugi doonaa biidn illah inkastoo uu xusay in dagaaladu ay maraaxil iyo taariikh badan soo mareen haddana waxa uu tilmaamay in sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii uu maraykanku soo bilaabay ololaha ka dhanka ah wilaayaadka islaamiga ah kaasoo ilaa iyo maanta soo gaaray iyadoo aanu helin hadafkii iyo natiijadii uu ka lahaa waxaana uu yidhi waa qorshe intaasi soo taagnaa sabab ayaana keentay in uu intaasi soo gaaro oo ah mujaahidiinta oo darabaad badan kala hormaray maraykanka darabaadkii ay kala hormareen ayaana keenay in qorshihii maraykanka ee sanadkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii ilaa iyo hadda uu dib u dhaco oo xataa ay ku qasabtay darabaadkii ay mujaahidiintu kala hormareen inuu ciidankiisa dalka ka bixiyo oo waxaad og tahay trump wakhtigiisii inuu dalka ka bixiyey ciidamadiisii marka waxa weeye waa dagaal intaasi soo taagnaa oo uu maraykanku qorsheynayay ayuu yidhi sheekh cali dheere mar uu ka jawaabayey su-aal aan weydiinay oo ku saabsanayd dagaaladii dhacayay bilihii lasoo dhaafay ayaa waxa uu meesha ka saaray in madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud uu ahaa ninkii ku dhawaaqay dagaalka waxaan leenahay arrintaasi ma jirto waxaana daliilkuga ah xasan sheekh waxaa la doortay shan iyo tobankii mey lix iyo tobankii markay hayday madaxweynihii maraykanka wuu cilaamiyey in waxa weye maxaa la yidhahdaa ciidamadiisa uu soomaaliya ku soo celinayo isla lix iyo tobankii xasan sheekh waxaa looga yeeray safaaradda maraykanka waxaa la kulmay safiirka maraykanka waxaa loo sharxay uun qorshihii meesha yiilay isagana waxaa la faray uun qorshaanu isagu inuu ku dhawaaqa bis laakiin waxaa weeye ma dhici karto yani caqliga loojigna ma ahan nin shala la doortay oo waxa weeye aan garanaynin awooddiisa iyo tabartiisa iyo ciidankiisu waxay yihiin iyo aan uhayninba inuu maanta uu dagaal qaybaha dambe ee waraysiga waxa uu ku soo bandhigay hadallo garnaqsi ah kadib markii aan hordhignay su-aal ku aadan waxyaabaha ay ku andacoodaan shisheeyaha gaar ahaan etoobiya iyo madaxda dowladda federaalka ee ah in dalka la xoraynayo waxaana isaga oo taa aad ula yaabaya uu ku jawaabay sida tan kale ashaab dadka dalka lahay way ninse dalkiisa loga xorayna wata mushkil ka saamugta ninka dalka iska lahaa inaan nin aan dalka lahayn uu yidhaahdo waa ka xorayna caqliga baniaadamka saxda xataa ma keenayo dimuqraadiyadda aad kasoo horjeysateen aniga dimuqraadiyadda waa kasoo horjeedaayo waa diin dad kale leeyihiin laakiin ninka dimuqraadiyadda ugu qasbayahay isaga wadankiisa ma rabiyo sharac ilah lagu dhaqo sooma uu diidanya una ka dagaalama annaguna tiisa ma qaadan karno marka laakiin iniga wadankayga diinteyda kula dhaqmo in la yidhaha waa lagaa xorayna ee nin kale iyo diin uu wato oo isla socda la yidhaahdo wadankii waxa ay xoreynayaan yani nin caaqila ma keenayo sidoo kale wuxuu sheegay in xasan sheekh uusan kala aqoon xorayn iyo qabsi waxa uu tusaale u soo qaatay socdaalkii uu hadda ka hor ku tegay magaalada jigjiga oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed kuna soo aqoonsaday inay tahay magaalo ka mid ah itoobiya isagoo markaasi wax ku miisaamayey inay ka jirto dimuqraadiyad halka dhulka xorta ah ee lagu maamulo shareecada islaamka uu u yaqaano dhul la haysto oo u baahan in la xoreeyo waxaana uu shaaqcali dheere xasan iyo ragga la midka ah ku mithaalay abuuruqaal oo ahaa ninkii kacbada ku soo hogaamiyey xabashidii maroodiyaasha watay isku soo wada duubo waraysigan ayaa imaanaya xilli ay maraykanka iyo dowladda federaalku qarinayeen xogta ku hoos duugan wejiga labaad ee dagaalka oo ah mid ay soo qaadayso xabashida itoobiya ayaa ah dowlad ay cadaawad guun ah kala dhexayso soomaaliya taasoo qarniyo kala duwan kusoo duulaysay waddanka sannadkii laba kun iyo lixdii markii ay dalka soo galeen ciidamadeeda waxay qoryahooda afkooda geliyeen biyaha badda kadibna waa ay dhunkadeen sida macluumka ah ee ay badi dadku ka warqabaan sheekh calina uu shaaca ka qaaday waa tahayn halkaa kaga gudubno warbixintii cabdifataax maxamed qaasim weliga shabeellaha dhexe ayaa wuxuu ka hadlayay dagaalkii runurgood asigoona dhanka kale beeniyey war ka soo yeeray saraakiil ka tirsan dowladda federaalka ah maxamed daahir cali suuq iyo warkan inoo haya waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise kaba ku tukade ayaa waraysi laga qaaday waxa uu kaga hadlay dagaalo culus oo ka dhacay degmada runirgood iyo deegaanka daaruunicma oo ka tirsan shabeellaha dhexe ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa laayay askar ka tirsan kuwa gorgor xilli ay ku sugnaayeen degmada runirgood kaba ku tukada waxaa la weydiiyey istaraatiijiyada ay leedahay degmadaasi bismillaah degmada runirgood runtii waa degmo gobolka shabeellada dhexe degmooyinka ugu fiican xagga istaraatiijiyada ay ku taallo iyo isku xirka ay isku xirto dhulka intiisa siduu u kala duwan yahay matalan hawdka geelu daaqo ayada uu ku egyahay dhulka dhulbeereedkuna ayada hareereeduu ku yaallaa xagga barigana waa dhulkii daaxda aheyd oo iduhu ay daaqayeen haddii lasii tallaabana waa baddi laga kalluumaysanayey marka waa magaalo istaraatiiji ah waana magaalo runtii aan dhihi karno islaamka iyo muslimiinta iyo dadka deegaanka uleba qiimo weyn ay ugu fadhidaa waana waxyaabaha ay ugu soo noqonayaan mar walba hadda ka hor dagaalkan dagaal ka horreeyey ay xamar uga soo duuleen waa laogaha waxay ku gaaray ilaahay baa ku jebiyey maalmihii tegay meelaha ay dagaalada ka dhacayeen waxaa ka mid ah daaruunicma oo ka tirsan shabeellaha dhexe alkataib ayaa baahisay sawirada maydadka askarta dowladda ee lagu laayay daaruunicma waxaana sawiradaasi ku fadeexoobay hogaanka ugu sarreeya dowladda xasan sheekh iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka oo sheegay inay iska caabiyeen ciidamada mujaahidiinta ee weeraray daaruunicma sheekh yuusuf sheekh ciise kabagu tukade ayaa la hordhigay waxaa ka jira hadal ka soo yira saraakiil ka tirsan dowladda kuwaas oo sheegay in mujaahidiinta ay gubeen ceelka daaruunicma runtii arrintaasu waa arrin lagu qoslo waxa la yaab la weeye wax jira ma aha ceelka daaruunicmo walaayada ayaa meesha ku dhigtay tala walaayo iyo tala sugey aadan muuse ayaa meesha lagula dhigay tala tooda ahana lagu gubaa ama oo meesha kula aadlaa maahaane tala oo dad iska moogtahay ridda ay leedahay meeshaas kulama taal maanta ciidanaa soo degay biyay ka cabaayaan waxaan ognahay haddii aan dumino in meeshaas lagu kala tegaayo oo biyo aan laga cabayn laakiin annagu waxaa la yidhi nimaad nacab tahay haddausan ku dhaafin nimaad jeceshahay waxba kaama dhimada layidhi inaan annaga xanaaq aan u qabno nimanka murtasaqada iyo murtadiinta inaan shacabka iyo xoolaha iyo maatida sugoy aadan muuse iyo daa'uud kulligiisba inaan wax u yeelno waa wax aan aanan yeelayn arrintaasna xarakatu shabaab mujaahidiin go-aan ay ka gaarta weeye mana jirto biyaha meesha ku jira intii ay isdifaaci karaan ay cabaayaan annaguna waxaan ilaahay weydiisanaynaa inuu ayaga noo fuudeeyo ugu dambayntii weliga waxa uu la dardaarmay dadka soomaaliyeed iyo mujaahidiinta waxaan leeyahay dadka muslimiinta ee soomaaliyeed waa inay maal gashadaan jihaadkan fii sabiilillaahi ah waa aayahoodii waa mustaqbalkoodii waa noloshoodii yaan been laydiin sheegin wiilashiinna mujaahidiinta garab siiya ilaahay aamina dagaalkaana adika iska lehee maalgashada xooggii xoolo iyo tale waxaa haysateen mujaahidiinta ku biiriya mujaahidiintana waxaan idin leeyahay fa idaa dakhaltumuuhu fa inakum ghaalibuun shardigu waxaa weeye dagaalka inaad geshiin wa cala allaahi fatawakkaluu in kuntum mu'miniin ciidamada dowladda federaalka ayaa ku dhiigbaxaya shabeellaha dhexe iyagoo la kulmay weeraro xasmin ah oo kaga yimid dhanka mujaahidiinta al-shabaab ciidamada oo mooral ahaan aad u niyad jabsan waxaa shalay gaaray xasan sheekh oo kula hadlay degmada aadan yabaal isagoo isku dayay in uu dejiyo ciidamada firxanaya iyo kuwa ku sugan dhufaysyada ee xiliyada habeenkii dhuunta maalintiina ku soo laabta alkataayib ayaa waxay baahisay sawirada meydadka askarta dowladda federaalka ah looga laayay dagaalkii qaraaraa ee barad ka dhacay degmada runurgood warka o dhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan duhurnimadan waa inageenta